weliba xaafadan iyo xarfo ee degmada xarfo la ku hergeliyey waana la ka harag jaray masjida asriya kaasi oo ku hergeliyeen lamaanaska boolokashal magaabow daahir maxamed haajiyo marwidis uba haragjararka masjidka weliba gubro ku hayay ulmaawdiin nabadoon iyo ganacsata welibana goobta ku hadlay wakiilka dhasi masjidka maxamed haashiyo nuur maxamed faarax oo eh qofka dhulkale ka dhasi masjidka usubiyi masaajidkii waxa uu soo socdaba maanta waa innagaas dhex joogna xarig furkiisii xoolo badanna waa ku baxeen lacag haddeer intaan u malaynahayo soddon iyo shan kun baan hubaa inay ka badan tahana waa rajaynayaa adugu wax afartan kun ka yar laakiin ku dhow waa kharashka ku baxay weeye labadaas qof baa waqfaday waa daahir maxamed xaashi iyo ubax oo isaga xaaskiisiiyo uu qabo haddii allaba idankeeda leeyahay masaajidkaas sidaasuu ahaa saasaanu ku soo wadnay maantana waa hadde waxay joogtaa xarig jarkiiyo waxaa idinku yeeray inaynu maanta xariga ka jarno dhulkaa markii hore wuxuu ahaa labaatan shan iyo labaatan baan bixiyey markii masaajidku bilowdana wuxuu noqday siddeed iyo labaatan sidaana iyo saddex iyo labaatan sidaas dhulka uu ku fadhiya masaajidku hadda waa intaa marxaamka baa saddexda dambe marxaamka lagu daray oo waxaa layidhi shan iyo labaatan marxaamka hadduu ka go waan ugu yaraana socdo daydka madrasada iyo waxa dhan baa yaraanaya saddexda marxaamkaan ku daray booskaas marka masaajidku hadda ku fadhiyo macaa madaraso waa sideed iyo labaatan saddex iyo labaatana inta dhisan labaatan afar iyo labaatankaana dhulkaas dambe oo waxaan waxaa sheegay oo layidhi masaajidka u baahanoo qolyo horaan inta ka gaday baan ka soo celiyado haddee isaguna waa dhulkaa lasoo wareejiyey oo masaajidka iska leh dhinihi kale weliba hadalka qaaday oo sooda jireenka do-ayay dad ka dhisay masjidka xaafadda new harfo ee degmada harfo ulmaawdiinkiiyo nabadoonadii ku qaybgeli haragjarka masjidka
waxaa kaloo mahadcelinaynaa dadkii masaajidkan dhisay oo hadduu ilaahay idmo gabadha hadda ubax iyo wiilka la yidhaha daahir maxamed xaashi iyo xaaskiisa ubax labadaba waxaan leenahay ilaahay agtii waxaad kaga doonaysaan kaga hela meeshaasaad u dhisateen adduunyo maydaan u dhisanin kufaankeed ee ilahay agtii waxaad kaga rabtaan kaga hela waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa nuur maxamed faarax oo isaguna dhulkaas bixiyey ilaahay subxaana watacaala cid kasta oo ka qayb qaadatay oo dhulka bixisay madrasada dhistay suuliga qoday masaajidka dhistay dhulka gaday ilaahay subxaana watacaala miisaankooda xasanaadka ugu siyaadiyo waa fadli weyn qof intuu adduunka joogay sadaqa jaariyaa gashaday ardada nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku acmaashiisu inay go'ayso ilaa qof ka tegey sadaqa jaariye ah ama diin lagu intifaacayo ama welad saalixa maaha
waxaan leenahay allah ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka aakhira allah u saaro dadkii dhisay oo dhaqaalaha bixiyey daahir maxamed xaashi iyo zawjadiisa ee ubax ay ka mid ay yihiin iyagana ilaahay ka abaalmariyo dhaqaalihi ay la baxeen ilaahay dartii ula baxeen masaajidkaa ku dhiseen nabigu xadiis buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii beyd dhisa masaajid ilaahay masaajidiisa ka mida dhisa bana allaahu beytan fi ljanna ilaahay guriguu jannada uga dhisa saasaa abaal looga dhigaa guri qasri ah oo jannada lagaaga dhisayna haddee wax ilaahay kuu diyaariyana wax ka wanaagsani ma jira alla kulmin ahayd waxaan leeyahay intii masaajidkan quruxda badan dhistay oo ay ugu horeeyaan daahir maxamed xaashi iyo xaaskiisa ubax ilaahay waxaan leenahay haydin barakeeyo wax khayr qaba allah idin siiyo ilaahay aakhiro jannada hayna kaga dhiso guri ilaahay maaragta hayna kaalmeeyo awlaadiinna iyo naftiinna iyo maalkiinnaba intii hore u bixisay dhulkan oo nuur maxamed faarax uu ka mid yahay iyo intii dugsiga hadda horey ugu yaalay meesha malcaamadda labada qolo ku taalay ka soo shaqaysay intii la baxdo sheekh axmed maxamed cumar uu howladeenka ka ahaa iyo xabiib iyo injineerka iyo nuur dhammaantood intii ka qayb qaadatay ama dhaqaalaha ku bixiso ama dhul ha bixiso ama waxa weye maskax iyo muruq ha gelisa waxaan leenahay ilaahay wax khayr qaba hayda siiyo